qaadka dad badan ayaa siyaabo kala duwan ugu tiirsan kuwo badan ayaa ka ganacsada waxaa kaloo jira dad iyagu si shirkada ah uga soo dhoofiya qaadka dalka etoobiya oo ku iibiya magaalooyinka kala duwan ee somalilan dadka qayiila ee cunaa ama isticmaala ayaa ah dad tiro badan oo da'doodu ay kala duwan tahay dadka qaar xilligan iminka aan marayo suuqa magaalada hargeysa waxa ay ahaan jireen kuwa fadhiya oo qaadkoodii cunaya sheeko wadaagaya ama haasaawaya dad fara badan ayaa wakhtigan waxa ay joogaan ama ay taagan yihiin goobihii qaadka lagu iibin jiray oo gebi ahaanba haawanaya dadku sida ay xoogaalka u kala yihiin qaarba mar ayay ogaanayeen in aanu maanta wax qaadii soo gelin magaalada qaar ka mid a dadka ka ganacsada mubaarig cabdaada mubaarig adigu qaadka ka ganacsataa haa waaye ah bal maxaa dhacay maanta magaalada oo dhan waxaa leeyahay qaad ma jiro
waxaa dhacay khilaaf oromada ka yimi dartii ayaa qaadkii loo laayahay Waay.
oromadu marka ay mudaharaado shaqooyinka ay haysto ayuunbay dhulka dhigta taas way maantahay qaadkii dhulka u dhigan iyagoo mudaharaadsan howlo iyaga qaabilsan dartood ayay mudaharaadkii ku dareen qaadka sidaa daraaddeed qaadkii maanta waxaa loo waayay mudaharaadka oromadu ay samaysay marka qaadkan hargeysa soo galoo dhan markaa ma oromadu baa marka hore lagula xidhay haa oromadu ku xidhay oromadu ku xidhay waa tay haa soomaalidu waxma beerato way cuntaa keliyata ama way ka ganacsataa oromadu baa qaadka inoo haysa hadday dhulka dhigaan waa qaad waayeyna
goormaa la ogaaday maanta inaanu qaad jirin waxaa la ogaaday maanta lixdii subaxnimo haa kadib markii la- qolooyinkii haawaday joogay lala xidhiidhay ayaa la qaadma soo baxayo oromadu way diidayeen qaad maanta ay soo guraan sidaa daraaddeed ayay magaaladu bilaac qaad u noqotay maanta meheradaadi waxa ma yaalaan maxa ma yaallaan ha wax qaadi ma yaallaan waa tay laakiin qaadad kala duwan baa jiray oo eh, noocyo kala duwan xataa midikiin iyo muxuu ahaayey kii miroogi laga keenayey in yar baa saaka timid kaama kiiniya laga keeno markiiba gacantaa la saaray badan baa camalkoodii ku xidhan yahay qaadka oo dumar iyo rag bale oo u iibiyo ka ganacsadaa dee maanta waa wada bilaa masaariif waa wada bilaa masaariif markaa dadkaasu aan anagu ka mid nahay magacaaga marka hore waxaan la yidhaha siciid cabdullaahi shifulaada En, siciidow maxaad halkan u joogtay iminka waxaan u joognay waxaan sugaynay in wax qaad soo galaan galbeedkii rajo lagama hayo qaada in yaroo wadanay oo laleeyahay bilgooda laga kelaya ayaan sugaynay waan gartay kan en en matalan goormaad ogaatay adigu inaad inaan inaan qaadiman maanta mar dhawey tobankii maran soo toosay baan magaalada dhaaga soo toosay marka adugu kolley xagga hawdkan imaka qaadkii beeraha ee xadka ka baxayey een, ayaanu sugaynaa oo telefoon aanu garaacnay intaa haddii aanu helno cadceedda waa ka fadhiisan karnaa waan gartay en maxaa maxaad dareemaysaa bal tusaaleahaan maanta haddii qaadkii saa ku maqnaado maxaa dhacaya siciidow wallaahi sheekadii iyo kaftankii iyo wixii oo dhan waa hawadaa taagan maanta waan gartay cadceeduna aad bay kulushay waa tay markaa kolley waxaan ku bedello xaggii qaadka iyo howlihiisiina dee maba jiraan maxaa la dareemaa adoo qayli jira haddaad maanta qayli weydo maxaa caawo maanta maxaa maxaa la dareemaa talow wallaahi maanta oo kale een, cadceeddan maan la dareemi jirin ba aadka u kulul waa tay marka la soo toosno qaybta un baanu qaadan jirnay meel hadh loo macaan umaa la fadhiisan jirnay ma shaqaysaa siciid adugu anigu qaadka muddo labaatan sano horaan ka shaqaynayey Mm.
imika saddex sano qaadka maa shaqayn markii mudaharaad oromo mudaharaadkii horreeye oromadaan joojiyey qaadka anigu shaqadii Sahan- sahankii ganacsigaa ku jira ayaad ku jirtaa ah marka ma ma waxbuu soo kordhiya qaadku mise waxbuu lumiya marka kula kaftaba aniga waxba ii soo kordhiyey oo waxaan hanti haystaba qaadkan ka helay Mm.
shakhsiyadayda marka ka hadlo guryo badan baan ka dhistay een, hanti xoolo fara badan oo miyi baan leeyahay En, magacaaga marka hore cabdi cali baa la yidhahdaa cabdi cali en, waxaad sidataa qaad kanaad sidataa waa qaadkii en en wadaniga loodhan jiray Ah, muxuu ahaa balka waran maxaa dhacay waa- waxaa la yidhi etoobiya laysku- yaa laysku dilo Ah,
ilaa biri xitaa im soo geli maayo baa la yidhi Haye.
dhig maanta haye basaakoo dhan waan shaqaynayoo gaadhi waan rogayey kontiinarkaa taagan baan rogayey waa la seexan kari waaya lacagta waxaasa soo siiyey markaa kan intan imsaa lagaa siiyey konton konton kun ah konton kun lulaada En, qaadkan magaciisaga waxaa la yidhaha wadani Haguu ka baxaa?
galbeleyti haw galiguwadle ayuu ka baxaa ah gobolka hawdbu ka baxa markaa en mala waa mala waa daba qabsi waa daba- dabaqabsi kuyuu baanu galo waan baktigii gaadhaba intaa lacagta maxaad ku qayli jirtay awal hore maxaad ku jirtay kii awal hore ka- kan gaafanaan cuni jiray rubuc baan cuni jiray ama falor intaa kamaan badin jiray markaa waa qaadka dhaadheer etoobiya ka yimid magaadka dhaadheer ee Ethiopia ka biya Wey.
intaasaan habis kaga ahaa intaa yaraan qac ka siiyeen habi ku ahaa Wey.
maanta laakiin sardhiga qaaday macalaa kuwaan cuni jirin baa maanta u daran ba een weligoodba cuninba ayaa hargeysa ugu daran maanta xaraaraadaysanoo le sidii maxaa jaadkii ku dhacay maxaa heleedahayo wada wada xanuunsanaya maanta haddaad iska dayso ama aad maanta caawi weydo waxba noqon mahayo waxba la noqonayo mid noqon Waa gartay.
mayo mid noqon mayo maya horta iminka aduu iminka xoogsi tag ma naho sha- shaqo tag ma nahay shaqadii baan ku sugaynaa iyo wixii iyo hawlahayd baan ku yar sugaynaa haddaanu iminkaas urta tagno ama iska yar tagno wa- waxbaa ku dhaaf baanu isleenahay inta suuqa iyo yar harsigaanu shaqada ku sugayno unbaan anugu soo yar qaadanayna sawirka guud ee goobihii ganacsiga qaadku ka socon jiray ee bartamaha magaalada hargeysa iga muuqda ayaa ah mid u eg ama aad ku xasuusanaysa wakhtiga rabadaanta oo dhaqdhaqaaqa dadku maalintii uu yaryahay waayo xilligan ay cadceeddu kulushahay ama qorraxdu kulushahay dadka ugu badan ee soconaya suuqu waxay ahaayeen kuwa qaadka soo doontay iyo kuwa iibinaya kuma koobna oo keliya ta dadka ka ganacsada amase iyagu qayila ee cuna hase yeeshee xukuumadda dhexe ayaa qasnadeeda ku weyda dakhli fara badan oo ka soo gala deegaanka kalabaydh khadar maxamed cakulle v o e hargeysa